fidhiyo waaga cusub waxaa uu idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا cashirkana maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda toddobaatan iyo afraad ee suurati nisaa ka mid ah waxaanan kusoo jirnay aayaadkii ku saabsanaa xagga dagaalka ilaahay wuxuuna soo faray subxaanahu wa tacaala digtoonida cadowga aan ka digtoonnahay iyo in loo baxaa kooxa kooxa loogu baxaa markii arrintu kooxa kooxa ay ku filan yihiin ama dhammaanba loo baxaa markay arrintu in dhammaan la baxa ay keenayso waxaana loo soo sheegay markaas in ay jiraan had iyo jeer kuwo qalbiga ka buka ee munaafiqiin ah oo aan doonaynin dagaalka iyo dhibabkiisa in la gala aan doonaynina munaafiqiin ah oo markaa ayagu is-cuslaynhaya dadkana cuslaynhaya oo wax si gelinhaya kuwaa dabeecadoodana waxbaana looga soo sheegay in ay ku farxaan dadka dhibkiisa haddii dhib meesha uu ka dhaco oo markaay yidhaahdaan markaanu annagu harnay waa ku ficnayn oo ilaahay baa noo nicmeeyey odhanhayaan markii lib la gaarana way qoomamoodaan oo haridii bay ka qoomamoodaanoo waxay yidhahaan alla maxaan meeshaas goobjoog u ahaan weynay si aan libtaa wax uga gaarino kaa waa naloo soo sheegay markii taa naloo soo sheegay ayaa halkaana tirtirsiis kaleeta ee dagaalkii laysku tirtirsiinhayo ayaana loogu sheegahaya ayadoo waxyaalka wujuubkiisa adkaynhayana naloo daba dhigi doono ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa falyuqaatil ha dagaalameen fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen alladiina kuwii yashruuna gadayaan alxayaata xayaatadan addunyaa ee liidata ama sokaysa bil aakhirati aakhara ku gadanayaan kuwa ha dagaalameen fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen kuwa xayaatadan adduunyada ah siday tahay iyo dhabnimadeedu waxay tahay garanayaan garanayaan inay tahay meel aan lagu baaqi ahaanaynin raaxadeeda iyo nicmadeeda iyo hooskeeda inaan lagu baaqi ahaanaynin iyo layrteeda garanayaan ee garanayaan meesha lagu dambaynhaya aakhara inay tahay aakharana waxa jannada iyo ridaha ilaahay lagu helo ay ugu wen yihiin jihaadka iyo xaqa difaaciisa garanayaan kuwa ha gateeno xayaatadan adduunyada ah ha gateeno oo ha ku iibsadeen aakharo ridaheeda iyo thawaabta ilaahay wixii gaarsiinhaya ha ku iibsadeen falyuqaatil fii sabiiliillah ilaahay jidkiisa ha ku dagaalamay xaqa koryeelidiisa dulmiga iyo cadowga gardarradiisa celinteeda ha ku dagaalameen kuwa xayaatadan noloshan adduunyada ah ee liidata laga fiican yahay yaraanta badan noloshii dhabta ahayd ka sokeeya kuwa gadanayaan bil aakhirati aakhara ku gadanhayaan oo yashruunadaan bimacnaa yabiicuuna sidaas ayaa lagu fasiraa waman yuqaatilkii dagaalama fii sabiiliillaah ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo fa yuqtal la dilo aw amase yaqlib adkaadoo asagoo qaalib noqda fa sawfa mar dambe nu'tiihi waan siin doonaa ajran ajir baan siin doonaa cadiiman oo weyn qofkii ku dagaalama ilaahay jidkiisa ku dagaalama xaqa koryeelidiisa ku dagaalama xaqu codkiisu inuu sar maro ku dagaalama baadilka codkiisu inuu hoos maro ku dagaalama xaqa xoojintiisa sidaas ugu dagaalama oo markaas lagu dilo amase aan la dilina asagu libtii hela ee qaalib noqda labada jeer miday ahaataba waxaan siinaynaa ajir ayaan siinaynaa oo cadiim ah waman yuqaatil kii dagaalama fii sabiiliillaah ilaahay jidkiisa ku dagaalama fa yuqtal la dilo aw yaqlib qaalib noqda fa sawfa nu'tihi waan siinaynaa ajran ajir cadiiman oo weyn haddaba qofka dagaalamahaya xaqa difaaciisa cadowga sidaa ula dagaalamahaya qalbigiisa laba midkood wax aan ahayn inuu geliyo uma bannaano inuu ku dhinto goobtaas oo lagu dilo iyo inuu adkaado wax u dhaxeeya inuu ku fikiro meesha ku jira ma ay jirto labadaasa aayaddu nooshe noo sheegaysa labadaasna waxaa la yidhaahdaa axadul xusnayeyn laba wan wanaagsan midood ayaa la yidhaahdaa labadaasoo ah inuu shahiidnimo ku dhinto oo ilaahay jannadiisa iyo riddihiisa uu siiyo inuu adkaado oo lib iyo guul uu soo hoyiyo labadaasi aayaddaanuna ishaaraysaa fa yuqtal la dilo aw yaqlib ama qaalib noqdo adkaada fa sawfa mar dambe nu'tiihi waan siinaynaa ajran ajir baan siinaynaa cadiiman oo weyn wamaa lakum maxaa xaalkiinnu yahay laa tuqaatiluuna idan dagaalamaynin fii sabiiliillaah ilaahay jidkiisa idan ku dagaalamaynin waalmustadcafiina wa fii sabiili lmustadcafiina mustadcafiinta jidkooda idan ku dagaalamaynin oo fakintooda min alrijaali rag ah waannisaai haweena walwildaani caruur ah cadowga in laga sii daayo oo gacantiisa laga saaro idan ku dagaalamaynin maxaa xaalkiinu yahay ayadoo dagaalka wixii keenahayay la hayo wujuubkiisa wixii adkaynhayay la hayo oo ah xaqii in la difaaco iyo dadka cadowgu uu taag daraysan hayay xaasaska ah caruurta ah haweenka ah duqowda ah dadka kaleetoo fursad aan u helin inay cadowga muxuuha kasoo horjeestaan ah kuwaas dartooda idan u dagaalamaynin maxay maxay tahay xaalkiinu haddaba waxay halkan inoo tilmaamaysaa waxyaalka dagaalka wujuub ka dhigahaya wujuubkiisa weliba si adkaynhaya laba xaalo ayaa loo kala saaray xaqa koryeelidiisa iyo dadka ducafada ee mu'miniinta ah cadowga kasii dayntiisa isticmaarsan haya laga xoreeyo markaasaa ilaahay leeyahay ayadoo isagoo nagu tirtirsiinhaya wujuubka adeygiisana ina tusaalaynhaya maxaa xaalkiinu yahay maxaa idinka reebahaya inaad dagaalantaan jidka ilaahay aada ku dagaalantaan xaqa koryeelidiisa aada u dagaalantaan iyo xoojintiisa baadhilka ka hortagiisa iyo jebintiisa aada ku dagaalantaan maxaa idinka reebaya macnaha ma jiraan weeye waxa idinka reebaya cudur idinka reebaya ma jiro walmustadcafiina iyo kuwa la daciifsanhayoo la taag daraysanhayo la isticmaarsanhayo la gumaysanhayo oo min alrijaali ragga ah walnisaai haweenka ah walwildaani caruurta ah oo ayagu taag aan haynin oo markaa halkaas cadowgu ku isticmaarsanhayo kuwaas fakinta isticmaarka iyo xornimo saaad u gaarsiin lahaydeen idan ugu dagaalamaynin maxaa idinka reebaya wax idinka reebaya ma jiraan kuwaasaa marka tilmaamana laga siinhaya kuwaas la daciifsanhayo cadowga gumayeysanhayo rag iyo haween iyo caruurba leh alladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanhaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga yow akhrijnaa na bixi min haadihi tan alqaryati ee qaryada ah addaalimi ahluhaa ehelkoodu ay dulmi faleen rabbiyow naga saar wajcal yeel lana annaga min ladunka agtaada weliyan kuu weli aho umuuraha iyaga tawaliya noo yeel wajcal yeeloo lana annaga min ladunka agtaada nasiiran mid gargaarana agtaada nooga yeel odhanayaan haddaba waxaa la wariyey ee ibnu cabbaas inuu yidhi waxaan ka mid ahaa anigiyo hooyadayba kuwaas haweenka iyo caruurta la gumaysanhayo la daciifsanhaya ayaan ka mid ahayn ayaddu waxaa soo gelahaya ama ay tilmaamayso wakhti kasta ha ahaadeena kuwii tilmaamaha laga helo wakhtiga ayagaa kuwii sidaas loo daciifsanayay ha ahaadeen kuwii maka joogay ee hijrada ay soo hajiraan oo madiine usoo hajiraan taag aan u helin markaas carabtii reemaka ee gaalada ahayd ay gume- gumaysanayeen ay dhibhayeen rafaadinhayeen ha soo galeen hase yeeshee wakhti kastay joogto weeyaan waxaa ku rumoobahaya oo soo galayo si cad ugu rumoobahaya gobannimo doonka maanta dagaalamahaya u dagaalamahaya walaalahood in ay ka saaraan gumaysiga iyo cadowga gacantiisa inay ka saaraan dadkaas rag iyo haween iyo caruurba leh oo cadowga gumaysanhayo oo dullaynhayo nafta ka xanuunsanhaya rabbi baryahaya odhanhaya rabbigood ayagoo u tadarucahaya rabbiyow naga saar qaryadatan ehelkeedu uu dulmi falay rabbiyow noo yeel agtaada weli nooga yeel ku weli ahoo noo gargaara ku libna siiya ku umuurahayaga tawaliyoo maamula oo sidaan lib ku heli lahayn noo dabbara oo noo maamula wajcal yeeloo lanaa annaga mid ladunka agtaada nasiiran mid gargaara nooga yeel gobonnimo doonka iyo inta walaalahood oo ayidahayoo garab taagan ayaa ku rumoobahaya kuwii weliga u ahaan lahaa kuwii nasiirka u ahaan lahaa ee u gargaali lahaa kuwaasay ku rumoobahaya kuwa lagu tirtirsiinhayo oo laleeyahay maxaa idinka reebahaya ayadoo taasu ay jirto xaqii inaad koryeelidiisa u dagaalantaan dadka la taag daraysan haya ee rag iyo haween iyo caruurba leh cadowga gacantiisa inaad ka bixisaan darteed aada u dagaalantaan maxaa idinka reebaya kuwaas oo xanuunsanhayo nafta uu ka xanuunsanhayo cadowga dhibkiisa iyo rafaadka uu soo gaarsiiya darteed oo markaas wasiilo kale iyo dariiq kaleeta inta waayeen ilaahay u gacmo dhiganhayo odhanhayaan rabbiyow naga saar qaryadatan ehelkeeda uu dulmi falay rabbiyow agtaada nooga yeel mid weli ahoo umuurahayaga tawaliyo isku dubarida rabbiyow agtaada mid gargaara naga si aladiina kuwaasoo aamanuu aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ay ku dagaalamayaan waaladiina kuwii kafaruu kufriyeen yuqaatiluuna way dagaalamahayaan fii sabiili daaquud shaydaanka jidkiisa ayay ku dagaalamahayaan markii taas nalagu soo tirtirsiiyey dagaalkii xaqa kuryeelidiisiiya dadka la gumaysanhayo oo mu'miniinta ah oo rabbi baryahayaan xanuunka isticmaalka uu gaarsiiyey xorayntooda aan u dagaalano markii nalagu soo tirtirsiiyey ayaa halkaana waxna loogu caddaynhayaa ulajoodada mu'miniinta ay u dagaalamaan iyo kaafiriinta ulajoodada iyo dariiqa ay kusoo dagaalamayaan sida ay kale yihiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa alla rumeeyeen rasuulkiisa rumeeyeen xaqa rumeeyeen way dagaalamayaan fii sabiiliillah ilaahay jidkiisa ayay ku dagaalamayaan waaladiina kuwii kafaruu kufriyeen yuqaatiluuna fii sabiili daaquud shaydaan jidkiisa ayaguna ku dagaalamayaan kuwa kufriyeen jidka ay ku dagaalamahayaan waxa ay difaacahayaan shaydaan jidkii weeyaan shaydaan dariiqiisay kusoo dagaalamayaan marka dadkii mu'miniinta ahaa ee xaqa xoojintiisa ku dagaalamayeen dadka la daciifsanhayo la gumaysanayo xornimo say u gaarsiin lahayeen ku dagaalamayaan waxay ku dagaalamahayaan jidka ilaah kuwa ka soo horjoodana shaydaan jidkiisa ayay ku dagaalamayaan marka mu'miniinta yaa weliw ah allaha jidkiisa ay ku dagaalamhayaan baa weliw ah kaafiriintiina yaa weli u ah shaydaanka jidkiisa ay ku dagaalamhayaan baa weli u ah labadaa weli mayay isoo dhigmi karahayaan maya faqaatiluu awliyaa ashaydaan shaydaanka owliyadiisa la dagaalama shaydaanka kuwa owliyada u ah waa kuwa jidkiisa ku dagaalamaya gaalada kuwa la dagaalama inna kayda shaydaani shaydaanka xiiladiisa iyo makrifalkiisu kaana wuxuu ahaaday daciifan ku taag daran shayddaanka kaydkiisa makrifalkiisa u makrifalahayo dadka mu'miniinta ah xaqa kasoo horjoodkiisa uu ku dadaalahayo kuwa owliyada asagahoo la xiriira ee kaafiriinta ah in ay lib helaan ku dadaalahaya u samaynhaya waswaaska iyo makrifalka iyo waxaasoo dhan u samaynhaya kaydkiisaas xiiladiisaas makrifalkiisaas kolkii la garab dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa libsiinta uu libsiinhayo u nusraynta u nusraynhayo u gargaarinta u gargaarahayo dadka jidkiisa ku dagaalamahaya waxa isu dhigma ma marka shaydaanku makrifalkiisa iyo xiilooyinkiisu waa tu daciif ah ilaahay leeyi tu daciif ahoo taag daran weeyaan ee markaa la dagaalama shayddaanka kuwa la xidhiira ee jidkiisa ku soo socda kuwaa la dagaalama shayddaanku kaydkiisa iyo makrifalkiisa iyo xiilooyinkiisu wuxuu ahaaday ku daciif ahoo taag darani haddaba qofka mu'minkaa xooggiisu wuxuu ku tirsan yahay xoogga ilaahay marna inuu niyo jabo daciifaba ma aha dhibkii gaarana tawaab baa loo qorahaya dhimasho hadday u xasishana jannaa horey laga gelinhaya kol walba thawaab buu helayaa haddii xataa uu dhaawacmo thawaab baa ilaahay u qoraya hadduu lib helo dhibkii gaaray thawaab baa ilaahay ka siinaya hadduu j- dhinto janno iyo riddo ilaahay buu ilaahay s- iyuu ilaahay siinhaya cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah